dibi madow oo wada madow tincadoo ku taallaa inta ay ka tahay ayay ka yihiin rawahu tabarani fi lkabiir can abi darda yaquulu llahu tacala ilahi waxau idhahdaa kulla yowmin maalin kasta liljannati jannada ayibi iswanaaji ayibi liahliki ehelkaaga isu wanaaji fatasdaadu way sii kororsataa diiban wanaag fadaalika kaasi waa albardu qabowga alladii yajiduhu nnaasu dadku ay helayaan saxran sakda dhexe min dalika qabowgaa weeye min dalika albard rawahu tabarani fi lawsat can jaabir an ilaahi subxaana wa tacaala waxa uu malaa'igtiisa ku idhaahdaa u taga addoonkayga waa addoonka ku sifoobay addoonnimada ee laga helay muwaasafaat alcubuudiya sifooyinka addoonnima laga helay sifooyinka addoonnimo kol haddii laga helayna waxau xaq u mutay in ilaahay isu nisbeeyo cabdii sharaf ilaahay baa sharfinayo le addoonkayga markaasuu leeyahay balaayo iyo dhibaato iyo imtixaan ku shuba oo ilahay mayna addoonkaaga yahay ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leeyay fa innii uxibu an asmaca sawta codkiisaa jecelay ilaahay subxaana wa tacaala imtixaanka wuxuu og yahay in addoonkiisu ku adkaysanayo kadibna uu baryayo baryada iyo codkaasuu rabaa darajana inuu ku dawacsiiyu rabaa dembina inuu kaga daadiyu rabaa waxaasoo khayra ayay leedahay dhibka rasuulkuna wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam ummadda siday ilaahay ugu kala ag dhow yihiin inay ugu dhib badan yihiin oo nebiyada ugu dhib badan yihiin cidda kusoo xigtaana dhib badan cid kalena maarata saa ay isugu soo xigxigaan xadiiska horena oo soo aragnay waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacala yidhaahdaa yaquulu allahu yowma alqiyaama akhrijuu ka saara min annaari naar man dakaranii cid ay xustay yowman maalin aw khaafanii ama iga cabsatay fii maqaamin meel keliya wa fadli ilaahay subxaana wa tacala oo qofka kaga saarayo naar waxaanu soo aragnay oo aynu soo sheegnay qofka muslimka ah ee tawxiidkiisu saafiga ahaa ee markii la miisaamay xasanaadka iyo sayi'aadka ay bateen sayi'aadkiisii shafaacatu shaaficiinna aan loogu shafaaco qaadin in ilaahay ku soo daahiriyo naarta kadibna la idhaahdo ka soo saara digriga halkala sheegayaa waa digriga ay ugu horayso tawxiidku iyo wixii soo raacay kale hadduu dikrigana la yimaado asagaan umuwaxid ahayn hadduu alfi yowm alfi sana intuu doonaad u digriyayay ilaahay subxaana wa tacala ka soo saari maayo waayo tawxiid ba lamu iman caaisha radi allahu tacaala canha waxay tii ya rasuul allah cabdillaahi ibnu sayd ibnu judcaan nin wuxuu ahaa carbeed oo quraysha oo taymiya oo deeqsiya waa ninkii la odhan jiray soddon sano digsigiisa dhulka lagama dhigin digsigiisa soddon sano dhulka lama dhigin markay midigunta ka dhacdaba midka lusaaraya martidunbuu u kala saawun taytan ninkii karabkaaya daagaa lagu yaqaanay ayaa cayshisay ya rasuul allah ninkaa waxbay ka soo gaarayaan maalinta qiyaame markaasuu rasuulku yuri alayh salaatu wasalaam yaa caaisha maalin keliya ninkaasi ma odhan laa ilaaha ila allah hadduu maalin keliya laa ilaha illa odhan lahaa waa ficlayd kol haddaan u odhanin waxba tarimaysa alla wuxuu bixinayay habaa mansuura markaa qofku hadduu xus kastoo kala wado oo aanu tawxiid la iman xuskiisa waxba noqon maayo aw khaafanii fii maqaam haddii uu meel ilaahay subxaana wa tacaala kaga baqana waa la mid hal mawqif oo uu doonayo inuu xumaan sameeyo ama dhibaato kale uu geysto ama uu waajib ka tago oo ilaahay uu xasuustay subxaana wa tacaala xuska ilaahay uu xasuustay ayaa laga yaabaa in ilaahay subxaana wa tacaala uu maalintaa ku saaro sida uu sheegayo xadiis alqudsiga xadiis kale wuxuu ka warramaya alwildaan alwildaan waa dhallaanka dhallaanka ku dhinta iyagoo aan qaangaarin dhinta hadday yihiin wiilal iyo hadday yihiin gabdho waxay noqdaan min alxuura alciin waxaana gacanta ku haya nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam xadiisu lisra walmicraaj habeenkii waa kii rasuulku lahaa calayh salaatu wasalaam waxaan arkay ibraahiim wa xawlahu awlaadu nnaas carruurtii dadkaa ku caleeraysnaa awlaaddaasi baa la odhanayaa jannada gala malaa'igtaa loo soo dirayaa jannada gala say malaigta ku odhanaya maya geli mayno inta aanay aabbayaashayo iyo hooyooyinka yay gelin ma gelayno annagu markaasaa malaa'igtii ilaahay subxaana wa tacala ay ku laabanayaan ilaahayna waa daalacanaya u arkaya malaa'igtu ku odhanaya maxay awlaaddii yaryarayd muxbanti'iina layin qaarbeerka u jiifa haddii nuunka laga jarana muxbatiina qaar niya jabsan aduu maxay la doorsan yihiin ay la bedelan yihiin sayd waxay leeyihin yaa rabbana awl aabbayaasha iyo hooyooyinka iyo muma janno gelin anaga seen u gallaa markaasuu ilaahay odhanaya subxaana wa tacaala idinkii iyo aabbayaashiinba iyo hooyooyinkiinba gala waa fadli aad iyo aad u weyn waa fadli aad iyo aad u weyn qofka qof u saqiyo ama laba ama saddex ama wixii kasii badan rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo dumarka waaninaya ayaa wuxuu ku yidhi qofka dumara ay saddex u shafaacaan ama u dhintaan yaraan jannaday gelaysa saxaabiyiin baa ku tiri walaa isnayn yaa rasuul allah oo labaduna deetana waxay ku wuxuu ku yidhi labaduna idaa ku gelaysa u shafaaca qaadaya middana middana waa shafaaca qaadaya sidaa awgeed awlaadda yaryar ee geeriyoota waxa weeyaan fadligaa weyn ayaa waalidkoodu helayaan ha bishaarayste hadhowto haddii jannada la isugu yimaado kuwa hore u saqiiray iyo kuwa aan saqiirinna ilaahay waa isu dallacsiiyaa haddii wiilku sarreeyo ilaahay aabbuhu gaarsiiya haddii aabbuhu sarreeyana ilaahay wiilku gaarsiiya waaladiina aamanuu waatabacathum duriyatahum biiimaan alxaqna bihim duriyatahum wamaa alatnaahum min camalihim min shay ee fadligaa badan bay leedahay يقول الله تعالى يوم القيامة للولدان بكون هذا أدخل ادخلوا الجنة جنة قلب فيقولون أنا يا ربي حتى يدخل إلا أي قلان آباؤنا وأمهاتنا فيأتون وإمادا فيقول الله إلى يوحى هذا ما لي أراهم محبنطئين محان وارك يا يقو بيرك أو تشيفة أو محبطين أما يقو نية تفصل ادخلوا الجنة جنة قلب فيقولون أنا يا رب آباؤنا آباياشيو iyo hooyooyinkiyo fayaquul ilahi wuxuu adkhulu jannata jannada gala antum idinka iyo aabaa'ukum wa ummahaatukum yaquulu allahu tacala ilahi wuxuu yowma alqiyaama yaa aadam qum istaag oo fatahis diyaari min duriyatika ubadkaaga iyo tafiirtaada tiscumiata wa tiscata wa tisciina ila annaar kun walba sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan naaru diyaari wa waaxidan ila aljanna فبكى رسولك عليه الصلاة والسلام وبكى أصحابه فقال وحول ارفعوا رؤوسكم مدحين كرقادا فوالذي نفسي بيدي ما أمتي أمضيد معها في الأمم أمضاها مرك الله يقول إلا كالشعرة البيضاء تنعب أو كلموياني وفي جلد الثور الأسود دبي مدو شركة كتالموياني وحديث هذه هذا حقيقة بضن وحلقة أولاد يريري أي عريستان xiina yashiibu lwildaan waa marka ay caraystaan carruurta yaryari markii ilaahay qayli hadlo ee uu yidhahdo yaa aadam abcas bacsa annaar markaasuu wamaa bacsu nnaar ya rasuul allah ya rabbi wamaa bacsu nnaar ya rabbi suya min kulli alfin tiscumiata wa tiscata wa tisciina nafsa kun walba sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan markaasaa ilmaha xataa ceraysanaya qiyaamaha naxdinta kun walba sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashan maxaa soo hadhay wax naxdin la weya asxaabtii baa ooyday rasuulka ooyay calayhi salaatu wasalaam ilaa quustay ku dhawaadeen markaasuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam ha quusanina ha nixina ummadaydu yaraanteeda awgeed ummadaha kale waxay ku tahay dibi madow wada madow oo dhawartiisa wada madowdahay tin keliya cadoo ku taal intay ka tahay waa in aan la sheegiba kalen xisaabta aan gelin mar kale xadiiska bukhaari warramaya wuxuu leeyahay bukhaari soo warinaya waxaasi waxay u badan yihiin yaajuuj iyo maajuuj cadadka intaa la eg waa yaajuuj iyo maajuuj bay u badan yihiin waayo haddii ummadda caadi loo eego dee tiscumia wa tisca wa tisciin ma haalikiin ma noqonayaan haalikiintu intaa way ka yeelanayaan laakiin marka yaajuuj iyo maajuuj lagu soo daro oo cadadkooda ilaahay mooyo cid kale aan u garanayn markaasaa cadadku waxay ka noqonaya ilaahay subxaana wa tacala waxaan ka baryaynaa in ilaahay naga dhigo cidda guulaysata xadiiska kale wuxuu ka warramaya jannada oo marka cid la casuumayo meesha lagu casumayna waa lasii diyaariyaa waxa lagu casumayana waa la diyaariyaa ilaahay casumadda u diyaarinaya wuxuu u diyaarinaya muminiinta ilaahay subxaana watacaala uu rumeeyey ee alla ka bakanaya markaasuu jannada ku yidhaahdaa ishagaaji isqurxi jannow markaasay isqurxisaa oo qurux dheeraada ayay kusii dartaa qabowga markaa arkaysaan waa waxa weeyaan waa jannada iyo isdiyaarinteeda xadiiskan dabaraani baa warinaya awoodiisuna ma weyna oo qawaacidda xadiiska marka loo eego waa xadiis xasanu bishawaahid shawaahid kale iyo waxyaalo kale loo keeno ayuu ku yar xoogaysanaya wuxuu se khilaafay axaadiis saxaaxa oo saxiixaynka ku jirta sida awooda xadiistaasa la qaadanaya isagana dhinaca la eegi maayo xadiiskaas wuxuu xadiiskana wuxuu khilaafayaa xadiiska uu soo warinayo abi hurayra soona saaraya bukhaariyo muslim ee uu rasuulku sheegaya calayhi salaatu wasalaam inay jahannama ay cabatay ilahay oo cabatay jahannami ilaahayow waan iscunay waan ismariyey waan isbaabiyey kulayl awgeed ilaahayow iiga neefi waan kala nefiso anigii waa iscunay markaasaa ilahay wuxuu ogolaaday laba goor in laga yar neefiyo marna kulayl bay neefsataa waa xilliga xagaaga indhiiska iska wadatareen waa markaa marna qabow bay neefsataa waa markaa koorarka iyo goyaasha la isku wada dallubayo marka xadiidka saxiixa ah ayaa tilmaamaya waxa keenaya inta badan qabowga iyo iyo iyo kulaylka yaquulu allahu tacaala ilahay wuxuu leeya lilculamaa yowma alqiyaama idaa qacada markuu ku fadhiisto calaa kursiyihi ilaahay kursigiisa markuu ku fadhiisto qaab ilaahay garanaya subxaana wa tacaala liqadaai cibaadihi addoomihiisa uu rabo inuu kala xukumo ayaa wuxuu idhaahdaa inii anugu lam ajcal ma yeelin cilmii cilmigayga wa xilmi iyo dulqaadkayga fiikum idinka idima yeelin culimood ilaa wa ana aniga oo uriidu rabo mooye an akfira lakum inaan idiin dhaafo calaa maa kaana minkum wux idinka dhaca walaa ubaali rawahu tabaraani fi lkabiir can saclamata ibn alxakam alleyt yaquulu llahu yowma alqiyaama ilahay waxau idhaha maalinta qiyaama ayna jiiraani فتقول الملائكة waxay yidhahdaan man hada اladي waa ayo cidan yنbagii lahu ay u haboon tahay an yujaawiraka inuu kula jaaro fayqulu ilahi wuxuu a subxaanaه وataعaalى ayna quraء الqur'an ayna quraء الqur'an maya qoladii qur'aanka akriyaysa khubarada ku ahayd wa cumaar الmasaajid iyo qolooyinkii masaajida camirayay maye yqul اllahu ilahi waxau ha yوم القiyaamة udnuu minii ii soo dhoweeya axibaa'i ciddii aan jeclaa fataquulu malaa'ika malaa'igtu waxay idhahdeen man axibbaa'uk oo cidda ilaahay waa jecleed waayo fayaquulu wuxu dhaha fuqara'a almuslimiin fayadnuuna mina waa u soo dhowaada fayaquulu wuxuu dhaha amaa inii anugu amaa inii mukhafafadii ka dhig amaa inii anugu lam usawir iddunyaa cankum adduunyada idinkamaa leexinin idinka usawir ay asrif idinkama leexinin addunya cankum lihawaanin sahlanaan kaana bikum calaya ay igu sahlantiin sahlanaan ay igu sahlantiin agtayda oo ku qiimo darantiin addunya idinkama leexinin walaakin aradtu waxaan rabay bidaalika taa an udacifa lakum inaan idiin labalaabo karaamatii sharfidayda alyawma maanta fatamannuu calaya igu tamaniyo qabsada maa shi'tum alyawm wax alla waxaad doontaan maanta qabsada fa yumaru bihi min aljanna jannadaa loo amraa qabla alagniyaa'i intaan qanigii gelin biarbaciina khaliifa afartan sannadood ayay uga horreeyaan rawaahu abu shaykh can anas yaquulu allahu tacala ilah wuxu dhaha unduru eega ilaa siwaari beyti qoloonkay beytkayga soo booqda qad jaa'uunii waa ii yimaadeen shucsan iyagoo basaasan timoodu basaasan yihiin hubran boor badan xadiikan hore xadiiska hore wuxuu ka warramayaa fadiilada iyo fadliga ilaahay culimada uu siiyey ilaahay cilmigiisa uu baray ee diintiisa aqoonta u yeelatay maalinta qiyaamaka ilaahay kale xukumayo addoomihiisa kale xukumayo ayuu ku yidhaahdaa cilmigayga iyo dushayda iyo dulqaadkayga idinmaan siinin anigoo khayr idinla rabo mooyaane wax kale waxaan idiin siinayo wax kale may ahayn wanaagaan idinla rabay iyo badbaado aan idinla rabay mooyaane waxana raba inaan dembigiina dhaafo waxla wxu idinka dhaca hadday ka hoosayso shirki wuxuu waafaqsan yahay xadiiskani xadiiska odhanaya man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi ddiin cidda ilaahay khayr la damco khayrku waafajiya ilaahay diinta ayuu fahansiiya diinta ayuu fahansiiya marka kol haddii ilaahay qalbigaad uu weel uga dhiga diinta ilaahay qadarkay doontaba ha noqotee fa abshir bishaaraysi waayo weelka shayga kaaligay wadato weelkeed ku shubataa shay kaaliya oo aad wado oo aad leedahay weel nooceed ku shubtaa weel nadiif ah oo aan dabol lahayn oo aan ceebo kale lahayn ayaad ku shubataa weel uskag iyo daxal iyo daldaloolo miyaad ku shubaysa maya diinta ilaahayna ilaahay qalbi uu u xulay uu eegay oo uu arkay inuu u leeyahay inuu xaq u leeyahay ayuu ilaahay u dooraa subxaana wa tacaala markaas in lagu dadaalo ayay tilmaamaysaa oo dadaal badan la muujiya يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد مركو كفر على كرسيه لقضاء عبادي إني أنا لم أجعل ميل علمي علمي جيجا يو حلمي دشيد فيكم إلا وأنا أريد أن أوربا أن أغفر لكم من أن دافو على ما كان منكم ولا أبالي حديث كان يقول لي جيران كي يجميه جار كي يجميه ولسما يتنا إله يوم يقول جاري كرا ورسول الله حيلا جارا كو قرآن كأخريح يكون مساجد عمره xadiiska leeyahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ii soo dhoweeya kuwa aan jecelahay udnuu minii ii soo dhoweeya axibaayi kuwa aan jecelahay fataquulu malaa'ikatu waxay idhahdaan man axibaauk oo waayo kuwaad jeceshay yaa rabbi fayaquulu waxau idhaha fuqaraa almuslimiin muslimiinta kuwooda ee ee fuqarada ah hantiyarowga ah ee aan gacan haynta badan lahayn fayadnuuna minhu waa kusoo dhowaadaan fayaquulu wuxuu idhahdaa amaa inii anugu lam usawir idunyaa cankum adduunyadi kama jeerinin oo idinkama leexinin lihawaanin kaana bikum calaya sahlanaan iyo dullow aagtayda dulli ku tihiin way ahayd walaakin aradtu bidalika waxaan ku rabay an udacifa lakum inaan idin labalaabo karaamatii alyawma karaamayntaan idin karaamaynayo maantaan idin labalaabayaaye fatamanuu calaya maa shi'tum alyawma maanta waxaad rabtaan tamaniya fayumaru bihi min aljanna jannadaa loo amraa qabla alagniyaai biarbaciina khaliifa xadiisku wuxuu tilmaamayaa faqriga aydani ku baday maaha faqriga adigu aad su garatay maaha faqriga waxa ah waa laba nooc calaykum asalam waraxmat ullah waay faqriga mid waad su garatay oo adu awoodiina waad ka fadhiisatay midna waa qof jileecsan ama xanuunsanaya ama gaboobay ama noocaas kaa weeye ka fadligaa leh ilaah uu leeyahay tamani waana inuu ku sabraa waana inuu ku sabraa haddaanu ku sabrayn ma noqonayo ka fadligaa leh agniyadana waxay ka horgalaan jannada afartan sannadood ka hor wax kalena maahee xisaabtooda sahlan maxaa laga xisaabiyaa waxa may haynin markii waa dhammaanaysa markaasay hore u gelayaan qoladanna xisaabtooda waa dheeraanaysa inagoo meheradeenna meheradee meheradday ka weyn tahay ayay ka xisaab badan tahay tanna waa lamidu taasna waa taa ilaahay subxaana watacala wuxuu leeyahy cidda beydka soo booqata hadday xajayeen iyo hadday cumraysanayeen malaa'igta ugu faanaa ulaa balaaga addoommahayga waxay yimaadeen iyagoo basaarsan iyo iyagoo boor badan ilaahay subxaana watacaala addoomihiisa dhabta aynaga dhigo wanaagga ilaahay subxaana watacaala aynoo yeer ciddan isu soo ururtay isu timi alyawma maanta man ahlu lkaram dadka deeqda liwaayo qiila waxaa la yidhi man ahlu lkaram yaa rasuula allah kuwaa hadhow la ogaan doonaa ee ahlulkaramka lena waayo qaala wuxuu ihi ahlu majaalisi dikri kuwa majaalista iyo fadhiyada dikriga isugu yimaada fi lmasaajida masaajida ilaahay rawaahu axmed abu yacla can abi saciid alkhudriy awxa allahu ilaahay wuxuu u waxyooday ilaa aadam yaa aadam aadamow an xuja hada albeyta antaasu waa maquulu lqowl wixii la odhanayey ee loo waxyooday baa iyada ka dambaynaya awxa allahu ilaa aadam ilaahay wuxuu u waxyooday aadam yaa aadam wuu yeedhayaa an waxa loo waxyoodoo loo yeedho waa maxay xuja xaj haada albeyta beytkaa xaj qabla an yaxdusa calayka xadas intaan wax kugu dhicin oo dhacda aanay kugu imanin beytkaa xaj qaala wuxuuhi wamaa yaxdusu calaya rab oo ilaahu maxaa igu dhacaya qaala wuxuuhi maa laa tadri waxaanad garanayn wa huwa almowtu oo geeri la ydhaahdo waxaanad garanayn oo geeri la yidhaahdo ayaa kugu dhici doona isagu muu garanayn manay ku dhicin cid ku dhacdana mu arag cid dhimatay isagaa cid ugu horreeyey qaala wuxuui wama lmowt oo ilaahay mowtku waa maxay qaala ilah wuxu uhi sawfa taduuqu gadaal baad ka dhadhamin doonaa mar dambe ayaad dhadhamin doontaa qaala wuxu uhi man astaklifu fii ahli ehelka iyo reerkayaan kaga tagaa haddii aan maagayna dhaxajo qaala wuxuu ilaahay ku uhi acrid daalika u bandhig cala asamaawaati waalardi waaljibaal samada iyo arlada iyo dhulka u dhiiba reerkaaga facarada wuxuu u bandhigay cala asamaawaat faabad waa diidey wa cala alardi arladiiba faabadiyana waa diidey wa cala aljibaali faabad wa qabilahu waxa aqbalay ibnuhu inankiisa qaatila akhiihi kii walaalkii dilay fakharaja aadamu aadam baa ka soo baxay min alhind xagga iyo hindiyu ka soo dhaqaatay famaa nazala manzilan meel muu soo degin hadduu soo degana ilaa meeshaa uu degay xaasa waxay hantiday oy noqotay cumraanan meel la dhiso meel kastoo dhisani waa meeshii uu degay bacda gadaashi wa quran iyo tuulooyin xataa qadima maka ilaa maka yimi faistaqbalathu lmalaa'ika malaa'igta ayaa qaabishay faqaala waxay ku laha assalaamu calayka yaa aadam aadamow nabadgelya kolkaaga ahaato bura xajuka xajkaagu waa wanaagsanaadoo baari buu noqday amaa inahu amaadaas waa mukhafa min asaqiila ay inahu unbay ka dhigan tahay inahu amar iyo shaaniye qad xajta waxaa xajay haada albayta qablak baytka waxaa kaaga soo horreeyey bialfay caamin laba kun oo sano ka hor ayaa la soo xajay waalbaytu baytkuna yowmaydin maalintaa yaaquutatun wuxuu ahaa dheeman xamraa cas buu ahaa si kalena waa loo dhiga hadalka malaa'igta in la leeyahay nebiyullaahi maxamed ala hadlayo calayhi salaatu wassalaam oo leeya amaa inahu nebi yahow qad xaja haada albayta qablak nebi aadan hortaa wuxuu xajay bialfay caamin laba kunoo sannadood waalbaytu yowmaydi yaaquutatun xamraa rawahu daylamiya can anas awxa allahu ilaahay wuxuu waxyooday limuusa yaa muusa atuxibu ma jeceshahay an askuna macaka inaan kula dego baytaka gurigaaga fakhara wuu dhacay muusa lilaahi ilaahay saajida alla uu sujuuday uma qaala wuxuuhi yaa rabbi wa kayfa dalik oo sidee ku dhici kartaa faqala wuxuuhi yaa muusa muusow amaa calimta miyaanad ogsoonayn annii jaliisu man dakaranii annii anigu inaan ahay jaliisu mid la fadhiya man dakaranii cid ay xusta waxaysuma iltamasanii cabdii meel kastuu iga raadiya addoonkaygu oo khayr leh wajadiina waa iga helayaa rawaa ibnu shaahayn can jaabir awxa allahu ilaa muusa ilaahay muuse wuxuu waxyooday ina fii ummati muxamed ummadda nebi moxamed waxaa ku jira la rijaalu rag yaquumuuna dul istaaga calaa kulli sharafin taag kasta dul istaagaya wawaadin iyo tog kasta yunaaduuna waxay ku dhawaaqaan bishahaadati an laa ilaaha ila allah jazaauhum abaalkooduna calaa jazaa'i alambiyaa ambiyada abaalkooda ayuu ka sarreeya rawahu daylamiyo can anas axaadiistanu akhrinay xadiiska hore wuxuu ka warramayaa cidda ilaahay subxaana wa tacala agtiisa karaamada ku leh yaa ilaahay agtiisa karaamo ku leh oo la tusaa jamacay isu imanaya qiyaamaha alawaliina waalaakhiriin kuwii hore kuwii dambe marka laysu wada yimaado yaa laga dhex qabtaa oo layha waa kuwii karaamada iyo sharafta iyo qiimaha iyo qaayaa lahaa ilaahayna wuxuu ku dhaadinaya uu leeyahay way ogaan doonaan dadka maalinta isu yimaadaa ahlulkaramku ciddayiin bimacnaa maalintaasay ogaan doona marka laisu wada yimaado ayuu ilaahay siduu u maamuusayo iyo qaabku u wanaajinayo ayay iska dhex ogaan doonaan laakiin saxaabadu ridwaan ullahi calayhim waxay ahayd fuqahaa wax badan fahamsan oo maskaxdooda soo jeedo waxay jeclaysteen intaaan qiyaamahaba la gaarin inay sii ogaadaan deetana rasuulkay ka faa'idaysteen calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yaa rasuul allah intaanaan qiyaamaba gaarin noo sheega adugu man hum man ahlulkaram aduu kolle waad og tahay oo ilaahay baa kuu waxyooday haddaan iminka ayna waa laguu soo waxyoon doonaaye noo sheeg adigu deetna wuxuuhi kuwa ahlukaramka ilaahay uu ammaanaya waxa weeyaan ahlu majaalisi dikri fi lmasaajid kuwa majaalista dikriga alla lagu xusayo ee masaajidda ilaahayna kuwa isugu yimaada jacalanii allahu waiyaakum minhum ilahay aniga idinkaba inaga mid dhigo waa meelaha uu ilaahay subxaana wa tacaala u sameeyey malaa'ig gaara oo raadsato wax kale aan u soconin markay meel arkaan majlis ilaahay lagu xusayo ayay idhahdaan halumma ilaa buqyatikum war hawshaa u socoteen iyo baadidiinnii waa tana kaalaya markaasay yimaadaan markaasay dadka aad ugu soo dhowaadaan ilaa ay kuba dhowaadaan ay dul fulaan naxariis iyo malaa'ig iyo ilaahay oo ku faana saddexdaasu helaa qofka majlis digriya soo xaadir majliska digriga xaadir- xaadirka la xaadiraana waa shay aad iyo aad u qiimo badan rasuulku calayhi salaatu wasalaam saddex saxaabi oo masjidka soo galay ayuu faalleeyey saddexda saxaabi xalqad xidhan oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu waaninay waxu sheegayo ayuu midi soo cidhiigsaday oo meel buu samaystay midna halkaa dambe iska fadhiistay midna markuu arkayna meelo banaanay buu iska dhoqday markuu warkiisii dhammaystay buu yidhi ma idinka alaa uxadisukum can nafarikum haaulaai halaa waa raggii saddexaa ma idinka warramaa saddexaa suu ama axaduhum faaawa faawaahu allah mid wuu soo dulmay wuu soo dhowaaday ilaahayna waa soo dhoweeyey waa kee waa kii cidhiidhsaday waidaa qiila inshusu fanshusu marka la isku durka waa in la isku durkaa ninkaas meel buu samaystay khayrkii buu la qaybsaday وأما الآخر كاللبان مياه فاستحى فاستحي الله منه كاللبان نوع حشوضي أي نوع كحشوضي وصده حشوضي أي مثلا الله حشوضي وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه كسدحات ويسكتست إلى نوع كتست وسدحات درجو من الخير كيف كغيب قلي قريب في سوقات منها كغيب قلي أستيرو كالبنعة أيوة كغيب قاتيو jasadkii kale muu qayb qaadane dhaguu mubaalay halkaa damuu fadhiyey isna muu qadin kan dhargena la mid maaha midna waa kaa iska jeestay ilahayna waa ka jeestay ilahay kuwa laga jeestay nagama dhigo xadiiska labaad ilaahay wuxuu u waxyooday nabiyullaahi aadam arrimo doora xadiisku intaynaan gudagelin culamaaulxadiis waxay leeyihiin waa daciif xadiiskani bal waa munkar ay qaarkood leeyihin oo wuxuu munkar ka yahay bay leeyihin sanadan wa matnan sanadkana niman aan wanaagsanayn oo aan wanaag lagu sheegayn baa ku jira macnahana meelo badan buu ka qallaacay sidaa ogeed waa matruux waana tilmaami doonaa meelaha ay culimmadu sheegayaan ee ta ugu horaysa horta beydkani ama kacbada waa ilaahay subxaana wa tacaala dhulkaa uu abuuray meeshuu sida gaarka uga xushay in aanu markii nabiyullaahi ibraahim iyo ismaaciil calayhim asalaam ay dhiseen ka hor inuu masaajid ahaana axaadiis cad baa sheegayso saxiixa oo dhismahanu keliya masaajidka muu dhigay ka hor baa masjid ahaa axaadiis waxay sheegaysaa inay malaa'igtu ku dawaafi jireen xataa malaa'igtu inay ku dawaafi jireen laakiin qisada odhanaysa nabiyullaahi aadam baa la faray inuu soo xajo qisadaasi sanad ahaan umay asixin sidaa ay u tahay baynu macnaynaa laakiin waxaad u ogsonaataa qawaaciddii xadiiska in nebi aadam la yidhi xaj oo uu hindiya ka soo dhaqaaqay wax caddaynaya ma jiraan xadiiskana waa xadiis munkara ee bal waxaa ka dhadhow xadiista tilmaamaysa inuu jasiirat alcarab joogay ayaa ka dhadhow labaduna laakiin awood badan ma laha axaadiista tilmaamaysa meesha uu joogay ama uu ku soo degay ma xoog badna ilaah wuxuu leeyahay aadam oo xaj xataa waxaa caddaynaya inaanu aadam xajka ugu horraynin oo nebi ibraahim ugu horreeyey ilaahay markuu faray nabiyullaahi ibraahim uu ku yihi waaddin fi nnaasi bilxaji yaatuuka rijaalan wa calaa kulli daamir nebi ibraahimow ummadda gaarsii ogeysay xajka lug iyo waxay saaraynba waa kuugu iman doonaane sida oo ilaahayow sideen u gaarsiin karaa qof keliya aan ahaye waxaa idhi meel taaga afuul oo adigu qaylihu wa calayna albalaaq annagaa gaadhsiinayne adigu dhahuun sababta la kaalay sida ayuha annaas ina allaha farada calaykum xajan ilaa beytii faxujuu dadow ilaahay wuxuu idinku waajibiyey inaad soo xajtaane soo xaja markaasaa cid walba ilaahay dhagooda ku riday sanadkii dambana waa la wada yimi waa xadiidka bukhaari ku sugan abi saciid alkhudri maxaa igu imanaya buu yidhi ilaahay markuu ku yidhi xaj haddii aanay xajinna waxaa kugu imanaya xadas iyo dhacdo oo ilaahay oo dhacday ku dhacaysaa maxay tahay waa geeri oo geeridu maxay tahay nebi aadam uma bilownaba maxay ugu bilaabnaa weyde waa qof ilaahay abuuro ciddii ugu horraysay ciduu ku barto oo dhibatay oo ka horraysayna may jirin laba laba une midna uu dhinto u dhadhamiyey oo uu arko uu socday midna cid dhibana soo arkay ama looga sheekeeyey ama uu maqlay ama qubuurtoodii u arkay isaga labadaa war midna ma hayo xaqiiqo iyo cilm alyaqiin midna ma hayo taas waxaa lagu yidhi sawfa taduuqu hadha waad dhadhamin doontaa oo ilaahay markaan xajigaa kaga tegaya sida samaawaadka iyo arlada iyo buuraha u bandhig reerkaaga inay mas-uul ka noqdaan iyagina waa diideen waa see xadiisku leeyahay markaasuu inankiisa u dhiibay waa kii walaalkii dilay waa qaafka yuu kaan lumin ka qaafka leh ayaa wax dilay ka haadana waa ka la dilay haabiil ayaa la dilay ka wax dilana waa qaafka waxa culimadu dhaha waxaad ku xasataa qaaf iyo qaatil qaatil waa kii wax dilay magaciisna waa qaadiil xaalka way ka siman yihin waxaa keliya ku kala duwan yihin qaafka iyo haada marka ka qaafka leh ayaa wax dilay kaasaa loo dhiibay nebi aadam wuu soo baxay intuu soo socday meel kastuu degay waa meesha hadhow camirantay ee magaalooyin iyo guryo iyo wax noqotay ilaa uu maka yimi malaa'ig baa qaabishay dabeete waxaan ku dhahan burra xajuk xajkaagii waa wanaagsanaaday xajka waxaa kaaga soo horeeya hortaa xajay laba kun oo sano ka hor ayaa la xajay isagoo yaaquutatan xamraa qardiadaha faraha badane inuu yaaquud ahaa iyo in laba kun oo sano ka hor la xajay iyo umuurahaasoo dhani waa umuuro aan asixin laftiguma akhrina biidni illahi tacala awxa allahu ilaahay wuxuu waxyooday ilaa aadam ya aadam an xuja xaj hada lbeyta beytkan qabla an yaxdusa calayka xadas inta aanay daalika u bandhig cala asamaawaati waalardi waaljibaal facarada wuxuu u bandhigay cala asamaawaat faabad waa diiday wa cala alardi faabat wa cala aljibaali faabat wa qabila waxaa aqbalay ibnuhu qaatilu akhihi kii walaalkii dilay fakharaja aadamu min alhindi ayuu ka soo baxay xaajan isagoo xajeeya famaa nazla muu degin manzilan degaan ilaa hadduu degayse xaasa waxay koobtay oy hantiday meeshaa uu degay cumraanan bacdahu dhisme wa quran iyo magaalooyin xataa qadiba maka ilaa magaalo yimi ilaa uu maka yimi faistaqbalathu lmalaa'ika faqaaluu waxay ku dhahan asalaamu calayka ya aadam burra xajuka xajkaagii waa baarinimo falay oo waa wanaagsanaaday amaa inahu qad xaja aada lbeyta waxaa xajay qablaka bialfi caamin malaa'ig ayaa kaa horraysay in la ydhaahdo iyo in khitaabka nabiga lagu jeeyay calayhi salaatu wasalaam oo dha aadam laba sano laba kunoo sano ka hor ayuu xajay taariikhiyana sax maaha qadiyadaas waalbeytu yaaquutatun xamraau yowmaidin awxa allahu ilaahay wuxuu waxyooday limuusa yaa muusa atuxibu ma jeceshahay an askuna macaka beytak beytkaaga inaan kula dego fakhara waa u hoobtay lilaahi ilaahay saajida isagoo sujuudaya uma qaala wuxuuhi yaa rab wa kayfa dalik oo sidee ku dhici karta faqala wuxuuhi yaa muusa amaa calimta miyaanad ogeyn anii jaliisu man dakarani anii anugu inaan ahay jaliisu kala fadhiya man dakarani waxaysuma iltamasanii cabdii meel kastuu iga raadiyana wejadina waa iga helaya maadaama ilaahay subxaana wa tacaala uu la hadli jiray nabiyullaahi muusa oo ahaa kaliimu raxmaan ilaahay marar badan ayuu toos iskala hadlaya deetna wuxuuhi yaa muusa ma jecesha inaan gurigaaga kula soo dego wayla weynaatay ilaahay subxaana wa tacaala siduu gurigayga u soo degi karaa weyneyn ilaahay weyneynayo ayuu sujuud u dhacay ilaahay subxaanak waad ka nasaanta umuuraha inaad gurigayga u baahato ood ilaahay guriba u baahato waad ka nasaanta ilaahayow ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu doonay inuu fahansiiyo arrinta uu weydiinayo inay wax kala tahay wuxuu uhi miyaad ogeyn muusow inaan ahay mid la fadhiya kolba kii uu xusa fadhiga ilaahay sheegayaana waxa weeyaan inuu ilaahay ka warhayo sida qofka kula fadhiya kaaga warhayo inuu kuu arkayo oo uu kuu dhow yahay oo uu ku maqlayo alcilmu waalqurbu waasamcu waaru'ya afartaa weeyaan waa dhowaanshaha iyo aragga iyo maqalka iyo maxaan ku dhahdaa ka warhaynta ilaahay ka warhayo afartaa weeye intaasuu ilahay ugu dhowyi inanii macakuma asmacu wa ara ilahay markuu muuse la jiri wuxuu lahaa maciin baan ahay oo see maciinna u ahay asmacu wa ara waana idin maqlaa waxaa isleeyahay adigii fircawn wixii idin dhexdhacana waan arkaya marka qofka ilaahay xusa ilaahay waa u dhow yahay waanu xusayaa isagaana u wehela ma cidloonayo ma maaratay ma tabayo cid ilaahay subxaana watacaala buu la faqaya uu la munaajoonayaa baahiyiisuu bandhiganaya wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala sii raaciyey waxaysuma iltamasanii cabdii wajadanii meesha addoonkaygu iga raadiyaba uu iga helaya waa meelaha wanaagsan maha meelaha xunxun meelaha xun ilaahay subxaana wa tacaala waa uu ka nasahan yahay meelaha wanaagsan iyo meelaha xunna isku si buu uga warhayaa isku si ayuu u arkayaa uga warhayaa laakiin ilaahay ku sifoobo oo ado meel alla meeshaad iga hesho meel alla meeshaad iga doontaad iga helaysaa waxa weeyaan waa caqiido qaldan ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu yahay mustawin calaa carshi baa'inu min khalqih khalqigiisa waa ka dhex baxsan yahay carshigiisu ku egyahay khalqigiisana wuxuu la socdaa siduu isagu awoodo oo garanayo oo u gaaray subxaanah wa tacaala awxa allahu ilaa muusa ilaahay muuse wuxuu u waxyooday ina fii ummati muxamed larijaal yaquumuuna waxay istaagaan calaa kulli sharafin taag kasta wa waadin iyo tog kasta bimacnaa meel dallacan iyo meel degan yunaadowna yunaaduuna waxay ku dhawaaqaan bishahaadati an laa ilaha ila allah jazaauhum cala jazai alambiya xadiidkani sidii xadiidkii laba boqol iyo labaatan ayaa wuxuu isku darsaday dacfu sanadi wa nakaratu lmatni sanadkoo daciifa iyo matnigoo munkara sanadkoo daciifa waxaa looga jeedaa silsiladda raggee soo wariyey ayay ku jiraan rag aan wanaagsanayn shuruudaha iyo sifooyinka laga helay nakaarada matniga ku jirtaana waxa weeyaan inta dambe in ummaddani ay meel kastoo taaga ah ilaahay ku xusaan meel kastoo deganna ilaahay ku xusaan waa qadiyad dhacday oo la yaqaan oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu ay sameeyeen oo uu amray wuxuu fari jiray taagga marka la fuulayo in ilaahay la weyneeyo kabir ullah waxamid ullaha maca kulli sahlin meel kastoo hoobadana in ilaahay la mahadiyo waa sunno aynaan aad u aqoonin marka buuruha baabuurta ay kula faranayso in ilaahay la weyneeyo oo allahu akbar la idhaahdo marka hoobadka lagu jirana maarata ilaahay la mahadiyo oo alxamdu lilah la idhaahdo saxaabada markay rasuulka la safrayeen calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray kabir ullaha maca kulli sharaf meel kastoo taagan ilaahay weyneeya oo dhinacba isaga eegiino maadaama meel sare aad saaran tahay ilaahayna sii weynee oo in ilaahay meel kastoo sarraysa ka sarreeyo wax kastoo sharaf la ilaahay ka sharaf weyn yahay wax kastoo qiimo la ilaahay ka qiimo badan yahay ay tilmaamaysa mahadhowna markaad hoobad gashana ilaahay baad mahadinaysaa meeshii dheerays kusoo dhaafiyey ee nabadgelya kugu soo dhaafiyey ee kuu sahlay safarkaaga waa mahad ilaahay waa qiso jirtaa laakiin waxaa meesha aan leekayn inta dambe oo munkara oo culimmada leeyihiin waaba qadiyad aan la qaadan karin oo ah dadkaa la yidhi ummadda nebigay ku jiraan sala allahu calayh wasalam ee taagada ka anshahaata ayaa abaalkoodu ka weeyey abaalka ambiyada hada maa laa yumkin hada maa laa yuqbal hada maa laa yasex oo waxaan la aqbali karin oo aan la qaadan karin oo aan ansaxayn cid ilaahay abuuray ambiyada ilaahay ayaa ugu ajar iyo miisaan badan oo ugu xasanaad badan iyaguna way sii kala ajar badan yihin khalqiga kale hadha waxay isu noqonayaan darajaad sidiiqiina washuhadaa'i wasaalixiin iyo saasay darajaad bay leeyihin xadiiska kale wuxuu leeyahay awxa allahu ilaa muusa yaa muusa ina min cibaadii addoommahayga waxa ka mid a mancid baa ka mid a low sa'alanii aljanna hadduu janna i weydiisto bixadaafiiriha siday u dhan tahay la acdaytu waan sinaya gebigeed walow sa'alanii hadduu i weydiisto khilaafa sawtin ul diirkeed lam uctihi siin maayo laysa daalika taasi ma aha can hawaanin lahu calaya liidasho igu liito agteeda ma aha walaakin uriidu waxaan rabaa an addakhira lahu fi laakhira aakhira inaan ugu kaydiyo min karaamatii karaamadayda inaan u kaydiyo waaxmiyahu min addunya adduunyana aan ka ilaaliyo kamaa yaxmi sida uu ilaaliyo arraaci xoolo jirku ama ari jirku hanamahu arigiisa uga ilaaliyo min maraaci suu'i daaqa xun ee xooluhu ay ku daratoodaan ama ay ku xanuunsadaan ayuu ka ilaaliyaa yaa muusa maa alja'tu lfuqaraa fuqarada maan magan gashiinin oon kuma khasbin ila alagniyaa agniyada inay u tagaan oo u baahdaan ina khaaa'inii khasnadahaygu in khaaa'inii khasaa'intaydu may daaqad calayhim ay maa daaqad calayhim khasaa'intaydu may ka cidhidhiyoomin oo waxba ma waayin wa in raxmatii ay maa raxmatii naxariistayduna lam tasixhum may qaadi waayin walaakin ha yeeshee faradtu waxaan u fardiyey oon u gooyoon u qoondeeyey lilfuqaraa'i fuqarada fii amwaali alaqhniyaa'i akhniyada xoolahooda kuwa haysta maa yasicun wax ku filan ayaan uga qoondeeyey arintu waxaan rabaa markaa sidaa ahay ee sidaa yeelayo an abluwa alaghniyaa'a an abluwa inaan imtixaamo oon jirrabo alaghniyaa kuwa haysta maxaan jirrabayaan eegayaa kayfa musaaracatuhum siday ugu degdegaan fii maa faradtu wixii aan u fardiyeyn u qoondeeyey lilfuqaraa'i fuqarada uga qoondeeyey fii amwaalihim xoolahooda yaa muusa muusow in facaluu daalika hadday sidaa yeelaan atmamtu calayhim nicmatii nicmadaydaan ku taam yeelaa wa adcaftu lahum fi dunyaa adduunyadaan u labanlaabaa lilwaaxidati midkiiba cashra amhaaliha tobanlaabkeed yaa muusa muusow kun u ahaw lilfuqaraa'i fuqarada kanzan kayd u ahaw walidaciifi ka liitana xisnan qalcad u ahaw walilmustajiiri ka ku soo magan galana haysan gurmad u ahaw akun laka waxaan kugu noqonaynaa fii shiddati markay kugu darmaato saaxiban wehel wa fi lwaxdati aniisan ayaan kuu noqonaya fii shiddati adayga saaxiban saaxiib baan kuu noqon wa fi lwaxdati markaad cidlootana aniisan wehel wa aklawka waan ku ilaalin fii leylika wa nahaarik rawahu ibnu najaar can anas xadiiskan culimadu waxay leeyihiin bimajmuuca turuq marka dariiqo badan la isu geeyo darajatul xasan buu noqonaya macnayaashiisna waa macnayaal qaaliya oo aada u qiimo badan oo helaya daliilo kaloo xoojiya wuxuu ilaahay tilmaamayaa ugu horayn in addoomihiisa ay jiraan sharafta ilaah agtiisa ay ku leeyihiin iyo qiimaha ay ku leeyihiin qaar hadday jannada weydiistaan oo aanay waxba ka dhignayn jannada gebigeeda ilaahay siinaya subxaana wa tacaala hadduu weysto khilaafa sawt ul diirkeedna adduunyada ku weydiisto ha la siinay oo sawtii jannada la siiyey ama jannada la siin karayey ee uu awoodda iyo maxaan ku dhahdaa magacaa uu lahaa maxaa loogu diidayaa ul diirkeed ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ma aha liidasho igu liita agtayda laakiin waxaan u kaydinayaa karaamada la doonaya in la karaameeyo ayaa loo wada kaydinayaa adduunyadana waxaan uga ilaalinayaa midka adhi jirka ah ee adhigiisa u feejig ee xoolaha u wanaagsani sidoo uga ilaaliyo meelaha ay ku xumaanayaan ee ay ku xanuunsanayaan ayuu ka ilaaliyaan dhirta ay ku caalayaane ay siyaabo kale ugu xanuunsanayaan ayuu ka dhowraa sidaa uga dhowrayo si ka daran ayaan uga dhowraa buu ilaahay leeyi maxaa addoonka looga dhowraya haddaan rabtaan tusaaleyna u heshaanna waxaa tusaale ugu fiican noqonaya nabiyullahi moxamed calayhi salaatu wasalaam sida isagoo haddii ilaahay uu weydiisto buuraha dahab looga dhigi karayey haddana uu gaajoonaayey intuu gaajoodo uu kala toosi kari waayey oo uu caloosha ku xidhanayay dhagax oo markuu taa ku kala toosi waayey dhagax labaad uu ku xidhanayay oo saxaabada inta u yimaadaan waa cawdaa yaa rasuula allah bal eeg intuu nin walba iska faydo calooshii waxaanu ku soo tiirinaynaa dhagax rasuul isna kaaqaad wuxuu bal labadaa eega idinku mid keliya wadaan hee anuu labaa kusoo tiiriyey waatuu ooyey cumar ibn khadaab radia allahu tacaala canhu wuxuu arkay rasuulku intu soo toosay dhabankiisa salligii uu ku sawirmay asuu ilmeeyey gaabi anta wa ummi buu yiri aabba iyo hooyadaa lagugu furtee ruum iyo faris nimcaysaa ugu gedgadoomayaan boqoradoodu dhulba ma gaalaan xariir bay ku socdaan xariir bay ku socdaanoo dahab bay xidhaanoo waxay wax ku cunaanoo wax ku cabbaan waa dahab markaasuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa cumar cumarow hiya lahum fi dunya walanaa fi laakhira iyagoo adduunyada ha iska wateen way cadaab baa u dambeeya inagana wixii ka weynaa baa inoo dambeeya wuxuu wallaahi haddii ilaahay rabo wuxuu iga dhigi lahaa hee wuxuu iga dhigi lahaa mid adduunya wuxuu doonou siiyo laakiin ashbacu yowman wa ajuucu yowman cumarow maalinna waan dhargayaa maalinna waan gaajoonaya wuxuu ilaahay rabaa adduunyada waxba la ahayn ilaahay hadday wax la tahay cidba waxba kama siiyeen haddii ilaahay subxaana wa tacaala ay la qiimo tahay adduunyadu agtiisa janaaxa bacuuda maa saqaa kaafira minha sharbata ma haddii ilaahay garabkana cala la qiimo laada agtiisa gaal kama waraabiyeen kaba biyo ah hataa kabina waa ilahay iska daa inay diyaaradeeyo dayax gacmeed ay fuulaane waxba aan la ahayn saa ogeed ha iskaga macanaasaan ayaa mahayar wadwadaan waxa u dheer waad garanaysa adba waad fahmi karaysa haddaad tusaalayso tusaalaha ugu fiican muxuu noqonaya maba tusaale u dhow ma heli karno laakiin mid u dhow ilmo yar oo wixii xumaan aad u diiday oo dhan sameeyey ood halkan ugu diyaarsay ciqaabkii wixii lagu karbaashi lahaa iyo meeshii lagu tegtegi lahaa iyo wixii lagu garaaci lahaa oo isna halkaa wax qarsanayo ciidda saa walaaqanaya maxaad odhan layd ya maxaad odhan layd waxaa sugaya inuu ogey ha hadda isma dhowaa shaqiiskuma laha wax allo waxay isaga dhow yihiin laba goor baa saa loogu dhufanayo ergu yaro iyo khalaas كان لكن وحو كدغيا عذابا سرمدا دائما كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لكن waxay isaga shabahan ciyaarta iska meedaalana iska ciyaaraye aan xisaab damba iyo waxba ku sugaye iyo aan waxaas ogeynba aan ilaahay waxa kale subhanahu wa ta'ala leeyahay man ku khasbin umaan baahinin fuqarada inay aqniyada wax ka doontaan inay zaka ka doontaan ama sadaqo caadiya ka doontaan u baahintaan u baahiyey ma aha in khasnadahaygu ay qaadi waayeenoo intanu ay gaadheen oo ay ka kala goodeen maaha mana aha naxariisteedu inay gaari weydeoo ay meel dhexe ku joogsatay laakiin waxa weeyaan waxaan ugu qoondeeyey maalkooda wax ku filan fuqarada iyagana waan isku imtixaamaya waxaan isku eegayaa kani inuu kan u naxariisto inuu u diirnaxo inuu qaybtiisa siiyo inaan la xajaaladayo iimaanku lexjaladu weynaanin ee iimaanku weynaado oo ilaahay subxaana wa tacaala qadarka yaruu ku fardiyey xoolaha uu iska bixiyo waa qadar aada u kooban boqolkiiba laba iyo badh toddoba iyo sagaashan iyo badh buu haysanaya in qadarka aag loo reebo taasna ilaahay nabiyullahi muusa wuxuu la hadlay wuxuu leeyahay hadday saa yeelaan nimcadaydaan ku taam yeelaya mu'miniin baa ka dhigaya tawxiid iyo iimaan baan qalbiga u gelinaya shaygay bixiyaanna tobanlaab baan u labalaabaya wuxuu ilaahay subxaana watacaala la hadlaya nabiyullaahi muusa qof kastana hadalkaa uu diraya qofka faqiirka aan waxba haysanin kansi u noqo kansi u noqo macnaheedu waxa weeyaan ha isku kaa halleeyo oo haddii qof la isku halleeyaa waa qofka qiimaha leh ee hebel inoo geeya ama faqiirkuna hebel baan u tegayaayo kolay soo qadi maayo wuxuu siiyaba laakiin mid boqol goor boqol su-aalood la isaji weydiye marka lagu sii socdo waa mid inkaaran oo aan maalku waa markuu qiimo dhaco maalku wuxuu qiime yeeshaa marka qofka baahan lagaga fujiyo qofka dhibaataysan dhibaato lagaga fudeediyo qofka xanuunsanaya wax laga looga qabto markaasuu qiime leeyihi oo kanna ku farxaya kan bixiya laftiisuu ku farxaya oo waxa uu qabtay waxa garas waxa laga ariixiya wuxuu dareemayaa inuu wanaag sameeyey halka hadduu dembi sameeyana waa markiisa isagoo qajilaya sidaa awgeed in faqiirka kansi loo noqdo oo ummaddu noqoto ummad wax wada cun leh oo wada nool oo aan kala noolayn ama isku dul noolayn walidaciifi xisnan ka jilicsanna qalcadu noqo macnaheedu waxa weeyaan cidda dulmaysa ee ka taag roon ka qabo oo adigu ka ilaali oo ummaddu waa inay ummad isu hilisa noqotaa ummad isu hilisa oo aan dhexdooda cid lagu dulmiyin waa inay noqdaan walilmustajiiri kaysa ka ku soo magan galana ee u hiili oo maxaan ku dhahdaa u gurmo ilaahay markaa saa yeesho adigana markay xaaladdu adkaato ilaahay subxaana wa tacaala isagaa saaxiib ku noqon macnaheedu waxa weeye isagaa rafiiqaaga noqonayo arrimaha kula toostoosinaya markaa cidlooto ilahay baa wehel ku noqonaya habeen iyo maalinna ilahay saa ku ilaalinaya subxaana wa tacaala awxa allahu ilaahay uu xayooday ilaa muusa yaa muusa ina min cibaadii addoommahayga waxaa ka mid ah man cid baa ka mid ah low sa'alanii hadduu weydiisto aljannata jannada bixadaafiiriha siday u dhan tahay la cadaytu waan siin lahaa walow saalanii hadduu weydiisto khilaafa sawdin lam ucdihi maa siiyeen ul diirkeed laysa dalika taasi maaha can hawaanin lahu calaya liidasho agteeda uu ku liita maaha walaakin uriidu waxaan rabaa an addakhira lahu fi laakhira aakhira inaan u kaydiyo min karaamatii karaamadeeda inaan ku kaydiyo wa axmiihi min addunya adduunyadan aan ka dhowroon ka ilaaliyo kamaa yaxmi raaci sida raaciga iyo ari jirku uga ilaaliyo hanamahu arigiisa min maraaci suu'i daaqa xun يا موسى ما ألجأت من باهنين الفقراء فقراء إلى الأغنياء كوا وحيستا إن خزائني أي ما خزائني خزن الله معها ضاقت عليهم قارك عدودي وإن رحمتي أي ما رحمتي نحرس يدوم معها لم تسع من غالي ويدي ولكن فرضت وحن فرديي ونقويي للفقراء في أموال الأغنياء حولها ضدك هيستا أنتدا ما يسعهم وحكو فلان أردتنا وحن ربي an abluwa alagniyaa agniyada inaan imtixaamoon jirraboon soo muujiyo kayfa musaaracatuhum sida ay ugu degdegayaan fii ma faratu wixii aan u qoondeeyey lilfuqaraa'i fii amwaalihim saboolka kuwa waxaan uga qoondeeyey si ay ugu degdegayaan yaa muusa in facaluu dalik hadday saa yeelaan atmamtu calayhim nicmatii nicmadaydaan ku taam yeela waadcaftu lahum fi dunya adduunyada waxaan u labalaabaa lilwaaxidati cashra amhaaliha yaa muusa kun waxaad u ahaataa lilfuqaraa'i kanza kayd u noqo saboolka walidaciifi xisnan ka liitana qalcad u noqo difaac dhufays u noqo walilmustajiiri haysa gurmad u noqo ka soo magan gala akun laka waxaan ku ahaanaya fi shiddati markaa arrimuhu adkaadaan saaxiiban saaxiib wafi lwaxdati aniisa markaan cidlootana wehel baan kuu noqon waaklowka waan ku xafidayaa fii leylika wa nahaarik waa la leeyahy subxaana wa tacaala awxa allahu ilaahay waxa weeyooday ilaa muusa an dakirhum xasuusi an dakir xasuusi hum iyaga oo ah reer bani israa'iil biayaami illaahi ilahay nicamkiisa wa ayaamuhu nicama waa nicmooyinka ilahay xasuusi rawahu albayhaqiy can abi hurayra awxa allahu ilaa muusa ilaahay nabiyullahi muuse wuxuu u waxyooday calayhi salaam lowlaa haddaanu jirin man yashhadu cid qiraysa an laa ilaaha ila allah lasallatu jahannama cala ahli dunya cidda adduunye ku nool jahannamaan ku sallidi laha uma soo dedejila yaa muusa muusow lowlaa haddaanu jirin man yacbudunii cida caabudaysaa maa amhaltu maa sugeen man yacsiinii kuway casiya darfata caynin ilbiriqsi ma sugeen yaa muusa innahu man aamana bii cidda i rumaysaa fa huwa akramu alkhalqi calaya addoommahaan abuuray iyo uunka oo dhan waa cidda igu karaamo badan cidda i rumaysaa yaa muusa ina kelimatan kelmad keliya oo min alcaaqi waalidcaasigu yidhaahdaa tasinu waxay miisaan la tahay jamiica rimaali alardi niista adduunka oo dhan ayay la miisaantay rimaal waa niis qaala yaa muusa qaala muusa yaa rabbi rabbigayow man ilcaaqu oo caaqu waayo qaala wuxu uhi alladii idaa qaala liwaalidayhi waa marka uu ku yidhahdo labadiisa waalid laa labbayka laa labbayka idin ajiibi maayo waa naga daa waa diiday rawahu abu naciim can anasin awxa allahu ilaa muusa ilaahay muuse wuxuu waxyooday yaa muusa irda waxaad raalli ku ahaataa bikisrati khubsin jeex laxooxa oo min shaciirin heed ka samaysan raalli ku ahow tasuddu biha jawcatak oo aad ku owdo gaajadaada wa khirqatan cala shay tuwaari biha aad ku qariso cawrataka cawradaada wasbir ku adkayso cala almusiibaati musiibaatkana ku adkayso waidaa ra'ayta addunyaa muqbila haddaad aragto adduunkaoo kugu soo qaabilay faqul waxaad tidhahdaa inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun cuquubatun waa cuquubo cujilat fi dunya adduunyada ilay soo dedejiyey waidaa ra'ayta addunyaa mudbira haddaad aragto adduunyadoo kaa sii jeedana waalfaqru muqbilan faqriguna kugu soo jeedo faqul waxaad tidhahdaa marxaban soo dhowow bishicaari saalixiin astaantii saalixiin tahay soo dhawow rawahu daylamiyo can abi darda xadiiska hore wuxuu ka warramayaa in la xasuusiyo dadka biayaami illaah waa sunne iyo qadiyad muhiima in dadka la xasuusiyo nimcooyinka ilaahay nimcada waxaa lagu xasuustaa xasuusinta mar kastoo nimcada kugu badato araggeeda iyo maqalkeedu waa la iska ilaabaa caadi bay kula noqotaa nimcadaad haysatay ciidda ka faraha badan ma tagaysid iminka waayo waxaanad u tagen waad la qabsatay cadcaaddaas wax walba soo baxaysaa macno badan kuguma fadhido waayo intaad jirtayba way soo baxaysa waxaad dareemi karaysaa hawadaad qaadanaysa iyo islaamnimada aad tahay iyo caafimaadka waxaan oo dhali laakiin goormaa la xasuustaa laba xaalo mid waa marka wixii aad weydo ama waa cadilmo taasi waxba kuguma fadhido xasuusadkeedu oo dee shaygii aad haysatay markaaad weydo goortaas waa goor hadhow waa qoomamo iyo tiiraanyo iyo fartadhexeedka qaliin taas waxba uma fadhido goorta la rabo in la xasuusto waa goorma iyadoo nimcadii weli aad haysato ayaa la rabo in la xasuusto wadakirhum biayaami illaah ayuu ilaahay ku lahaa nabiyullaahi muusa ummadda xasuusi nimcooyinka ilaahay siiyey waxa intaa wacdiga iyo duruusta iyo cilmiga iyo qur-aanka iyo xadiisku wax kale maaha waa in nimcada ilahay lagu xasuusiye adiga adiguna idxasuusi baa lagu leeyahy oo ummadda u sheeg wa amaa binicmati rabbika faxadis maaha yes maaha innagu waxaan dhaqan ka dhiganay in nimcada la yaso ta maqanna loo hanqal taago un oo wuxuu gurigii xumaa baan ka soo toosayoo gaarigii xumaa baan watayoo waxa weeyaan meheradiinna waan soo maray xumayda yaraydo wuxuunbuu sii hee ayuunbuu yasayaa yaraynaya kamidii joonaxayntii iyo wuxuunbaa saa loo yaraynaya waa in maasha allah ad kugu badantay nin odayaa beri wuxuu yidhi carabta waxaa loo arsaaday alxamdulillah baa ku badan muu caqli xumayn muu caqli xumayn qofku hadduu tii hore adigu waa taqaanaa waa qadiyad inta aanay diiniba sheegin caqligu sheegayo haddaad u faaxsiiso oo tii hore inta agdaba gashay ilaha xukun lamaa siinana sii iyaka ku yidhi alxamdulilah waa aad baad u mahadsan tahaye bal igu dar isku mid kuu noqon maayaan walilahi almasal alacla ilaahay tusaale ka weyn buu leeyahy laakiin adiga agtaada xataa tusaale ku isku mid noqon maayaan midkii horeba lahaa meeshii xumayd iyo kan xumayd iyo kan xun haye wax kaloo xun noogu sii darasa haddii wixii horeba xun yihiinba ayaa laga yaaba in la idhaahdo dee kuwana iska dah waa in la xasuusiya dadka ole nimcada haysato bal aduu isku noqo wa fii anfusikum afalaa tubsiruun naftaadoo keliya ka dhammaan maysid nimcada islaamnimada inaad islaam tahay oo keliya maxaad u dhigtay nimcada xanuunka nimcada indhaha nimcada caafimaadka awoodda quwadda dhallinyar waxyaalo badan ayaa la rabaa marka nimcada la xasuustana mahadnaqeedu waa saddex waa qalbiga inaad ka dareento maxabat almuncim ciddii waxaan ku siisay jeclaantooda waa waajib iyo inaad carabka ka sheegto alxamdu lilah ilahay baa siiyey iyo inaad jawaarika ka fuliso oo aad u adeegsato daacada ilahi subxaana wa tacaala xadiiska kale wuxuu tilmaamaya ilaahay subxaana wa tacaala dushiisa iyo dulqaadkiisa wuxuu leeyahay ilaahay haddaanay jirin cid muwaxida oo ilaahay waxidaysa oo tawxiidka ilaahay si daacada ula imanaysaa jahannamaan ku sallidi lahaa addunya oo dhan markaasay jahanimo baabiin layd xaaqi layd marin layd waayo alla subxaanahu wa tacaala wuxuu eegayaa arlada fayamkut sidii rasuulkulah alayh salaatu wasalaam ina allaha nadara ilaa ahli lard famakatahum carabahum wacajabahum ilaa baqaaya min ahli lkitaab ilahay intuu adduunka soo wadaagay ayuu carab iyo cajanba u carooday in yaroo sawmacadaha iyo goodhiyaa kusii harsan oo ahlu kitaab u cibaadaysansa mooyaane markaasuu ilaahay nabilahi maxamed soo saaray alayhi salaatu wasalaam macnaheed waxa weeyaan ilaahay wuxuu adduunka uga cadoodaa macaasida cibaadadii iyo wanaaggana uu ku raalli noqdaa markaa markay cidi ka cadhaysiiso qaar kaloo a shahaadanaya oo tukanaya oo ilaahay jecel oo ilaahay u dhaga nugul ayuu arkayaa markaasuu kuwiina isaga dhaafaya waxay ku naaloonayaan ay ku nool yihiin cibaadadaada hadday laakiin isu baxaan maalintaas waa maalinta la haligayo ee cadaabka loo soo dedejinayo xudinka qur-aanka ku arkay in ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala wama kana allahu liyucadibahum waanta fiihim wama kana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun ilaahay subxaana wa tacaala ma aha uma haboono inuu cadaabo adoo dhex jooga nabiga ilaahi subxaana wa tacaala iyo wamaa kana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun iyagu istikfaar lama imanay mushrikiin baa bay ahaayeen laakiin muuminiin baa dhex joogtay ilaahay istikfaar weydiisanaya dambidhaaf weydiisanaysa oo mustadcafiina marka gaalka laftiisa wuxuu ku badbaadayaa marar badan cadaabkii adduunya wuxuu kaga badbaadayaa cibaadada dadka saalixiinta ee mutaqiinta ah ilahay waxaa kaluu leeyahay haddaanay jirin kuway caabudaya kuway caasiyey ilbiriqsi ma sugeen cidda ilaahay ugu karaamo badaantiisa waa ayo waa cidda rumaysay laakiin qadiyada kale ee muhimka waxa weeyaan kelmad loo baahan ya in la dhegeysto aad loo dhegeysto dhalinyaradu kalimatan waaxida min alcaaq tasinu jamiica rimaali alard dhammaan niiska adduunka oo dembiga waxaa la miisaamaa kelmad keliya oo ilmaha qofka waalid caasiga uu yidhaahdo waa maxay iyadoo loo yeedhay ulaalaa labeyka ku diiday ku iman maayo iyo idhahdo kale kelmadaasi ayaa la dembiyaa dhammaan waxaa adduunka ilaahay niis dhigay oo dhan waa darfata cayn qofka ilaahay subxaana wa tacaala uu soo gaarsiiye aabihii iyo hooyadii mid ka mid ama labadoodaba waa inuu janno janno ku iibsadaa daacadooda dhaganuglaantooda karaameyntooda wanaajintooda iyo inuu ku dhaato oo qiimahooda garto maaha inay u noqdaan un ay kala mid noqdaan dadkaa uu yaqaano ee macaariftuuna kale ula mid noqdaan maaha waxa weeyaan haddii si kale loo eego waa cidda ilaahay subxaana wa tacaala gadaashi waxa ilaahay ka sokeeya waa ciddii kugu nimco badnayd ee sabab ku ahayd imaatinkaaga iyo jiritaankaagaba waa ciddii hadday cidla kaaga dhaqaaqi lahaayeen wax walbaaba ay ku daaligi lahayn ku cuni lahayn maanta saa soo dhacday haddii saa lagu dhigo haye ka hor ma xidhay guud maya ma istifaaci karays maya qur-aanka hadday kugu degto juud maad oga karay soo ma yaa sidaa ku ilaaliyey yaa ku soo koolkoolinayey yaa heerkaa imikumaad saaragtay adoo hebel lagu yidhahdo ama heblaayo laa waxa weeyaan waa waxyaalaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu cadhoodo qofka la yimaada waa lilcasr waana abaal aljazaa min jinsi alcamal qofku sida uu yeelun baa laga yeelaya waxna waa taayirkaas wareegaya haddaad iminka adigu aad dusha saaran tahay hadhow waad hoos jiraysa oad maanta xoog leedahay hadhow taad tukuma qaadanaysa ood soo qallaacanaysaa haddaad maanta mudha u baxsan tahay oo aad toosan tahay sidaa ahaan maysid hadhow taa hebelo weysada ii biye iyo waa tii aad tidhi uun ayuunbaa yana lagugu odhanaya qaabkii aad ula dhaqantay ayuunbaa lagula dhaqmaya waana xaqa marka ka ilaahay laga yimaado xuquuqda bini aadamka waa ta ugu saaraysa wacbud allah walaa tushrikuu bihi shaya wabilwaalidayni ixsaana waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyaahu wabilwaalidayni ixsaana mar kastoo ilaahay xaqiisa sheego xaqa waalidkana oo ku xiga marka waa in la iska ilaaliya dhaganuglaantu waxa weeyaan shay aada u qiimo badan gaar ahaan waalidka marka la dhaqmaayo ilaahay wuxuu nabiyullaahi muuse u waxyooday yaa muusa muusa waxaa raalli ku ahaataa bikisrati khubsin jab roodhiya ama laxooxa oo min shaciiri heed ka samaysa tasuddu biha jawcatak oo aad gaashadaada ku tirto wa khirqatan iyo mara yar oo tuwaari biha cawratak cawradaad ku qariso wasbir cala almusiibaat musiibadana ku adkayso waidaa ra'ayta adunya muqbila haddaad aragta adduunyada soo qaabishay faqul inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun cuquubatan cujilat fi dunya waa cuquubad la soo dedejiya adduunyada waidaa ra'ayta dunya mudbira haddaad aragta adduunyada kaasii daba jeeda soo dhaqaaqday waalfaqru muqbilan faqul waxaa tidhaha marxaban soo dhowow bishacaari saalixiin qadiyadaha halkan uu kaga warramayo ilaahay subxaanah wa tacaala uu waxyooday nabiyullaahi muusa waxay u baahan yihin muddo la dul taagnaado ugu horey faqrigu waa shay ilaahay subxaanah wa tacaala uu keeno iyo mid kasbi ah waa laba faqrun qadariyun iyo faqrun kasbiyun faqri qadara waa kay faqriga qadarkii waa kaa qofka oo in leh oo ama curyaana ama lansaco indhala ama xanuun weyni hayo ama aan shaqaysan karayn waa faqri qadariyaa la ydhaha mid kalena faqri qadariyaa la ydhahyo adoo itaalkaagii laxaadkaagii ku dhan yahay oo orday oo shaqaysanaya ayuunbaa dakligaagaba kor u kici waaye